الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii xisn اlmslim min adkaari اkitaabi wالsunة waxaana ku jirnay adkaartii oo ataxiyaadka ka gadaal la akrinayay waanan dhammaynay waxaan ka bilaabaynaa adkaarta salaamta ka gadaal la akriyo qofku markuu salaada ka baxo adkaarta ka dambayda casharku nooga bilaaban laakiin casharkii hore ataxiyaatudaas ayaan wax yaroo caddayn haddana u celinaynaa ataxiyaat taxiyaad waa jamcu taxiya taxiye maxaa la yidhaha marka waxaan idhi saddex macnaa la yidhaha taxiyada in la yidhaahdo taxiya waa salaam markaas waxay noqonaydaa ataxiyaatu nabadgeliyayaal lilaahi allay u sugnaadeen macnaha kaleo taxiyadu ay noqotaa waxa weyan almulku macnaha kaleeto ay noqotaana waxa weeyaan albaqaau baaqi ahaansho saddexda macnaba marka way isla leedahay marka waxay noqonaydaa al alfaadu alatii tadullu cala asalaami waalmulki waalbaqaa'i lilah saasay noqonaydaa macnuhu wuxuu noqonaa ataxiyaatu alfaad tusayda nabadgelyo iyo mulki iyo baaqi ahaansho lilahi allay u sugnaadeen kelimada kaloon caddaynta u celina waxay tahay assalaamu calayka asalaam waxaan idhi waa ismun min asmaa illah laba macnay leedahaan idhi in la ihahdo salaam nabadgelyo kor korkaaga ha ahaato macnaha kaleeto waxa weeyaan oo ka asalsan waxa weeyaan assalaamu waa ismun min asmaa illah marka assalaamu calayka macnaheeda waxay noqon allahu macaka oo kale ayay noqon oo assalaamu calayka ey xifdu salaami calayka allaha salaamka ah ilaalintiisu korkaaga ha ahaato assalaamu calayka ey xifdu salaami calayka allaha salaamka ah ilaalintiisu korkaaga ha ahaato alla ha ku ilaaliyo ha ku waardiyeeyo sidaas weeye marka casharkeenna ayaan bilaabanayna wuxuuna nooga bilaaban al adkaaru adkaarta adkaartaasoo bacda asalaami salaamta ka gadaal ahaatay min asalaati salaada laga salaamo naqsado qofku markuu salaada ka baxo adkaartii uu aqri lahaa oo ilaahay ku xusi lahaa ayaan inta ka gelaynaa wuxuu leeyahay qofku astakfiru llaha ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiisanaa halaatan saddex goor markuu salaada ka baxo waxa ugu horreeya la rabo waxa weeyaan inuu yidhaahdo astakfirullaha astakfirullaha astakfirullah saddex goor uu ku celinaa oo macnaheedu yahay allaan dembi dhaaf weydiisanaa allaan dembi dhaaf weydiisanaa allaan dembi dhaaf weydiisanaa maxaa yeelay salaadii aad tukatay laftirkeeda ayaadan siday ahayd inaadan u gudanay u badantao nuqsaanu kaa gashay ilaahay marka nuqsaantii iyo gaabintii salaadii aad ka gaabiday ayaad ilaahay uga dembi dhaaf weydiisane ayaad ilaahay dembi dhaaf ka weydiisane markuu astakfirullah saddex goor yidhaahdo wuxuu leeyahay allaahuma anta asalaamu wa minka asalaam tabaarakta yaa da ljalaali walikraam uu leeyay allaahuma allo anta adiga assalaamu salaamaat waa magac ilaahay salaam macnaha mid ka nabad galay nuqsaan iyo ceeb iyo isbedel iyo anfo ayaa ta anta adiga assalaam salaam ayaa ta macnaha mid ka nabad galay nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaa ta waa minka xaggaagaana assalaamu nabadgelyada laga rajeeyaa adiga xaggaaga ayaa nabadgelyada laga rajeeyaa oo qofku nabadgelyo meel kale kama timaado adduunka in masaa'ibta iyo cuquubooyinka laga nabad galo meelaan allahayn lagama rajeeyo aakiro in cadaabka ilaahay laga nabad galana meelaan allahayn lagama rajeeyo marka waa minka xaggaaga ayaa assalaamu nabadgelyo ka ahaata oo laga rajeeyaa tabaaragta ilaahu qayrkaaga batay yaa daljalaali weynanka allah u saaxiibka ahow waalikraami karaamaynta iyo maamuusida allah u saaxiibkaa ee awliyadiisa karaameeyo intaas ayuu leeyahay markuu intaas iraa wuxuu kaloo leeyahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma la maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljad intaanu haddana akrin oo macnaheedu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane axad la caabudo oo cibaadada gar u leh oo xaq u leh oo cibaado mutay ma jiro allah maahane inta kaloo la caabudayo gardaraa lagu caabudaya laa ilaaha macbuud la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdahu alla keligiis xaalu yahay laa shariika mid la wadaaga cibaadada oo cibaadada shurka kula ah lahu alla uma sugnaan lahu alla keligiisa almulku boqortooyadu usugnaatay keligiisa mulkiga koonkan iskale iyo maamulkiisa walahu alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay calaa kulli shayin wax walbaba qadirun asagaa awooda allaahumma allow laa maanica mid diidi karaa ma jiro lima acdayta waxaad bixido ilaahay waxa uu bixiyo hadduu ku siiyo waxa weeyaan cizo qofkuma dullay karo hadduu awlaad ku siiyo cid gablankaama dhigi karto hadduu caafimaad ku siiyo cidna cudur kuguma ridi karto hadduu ku siiyo janno cidna kuma cadaabi karto hadduu ilaahay weyna cuquubo ku siiyana cidna kaama badbaadi karto marka waxa alla baxsho koonkao dhan waxa jooga hadday isku tagaan ma difaaci karaan wixii alla baxsho cid kuma diidi karto laa maanica axad diidi kara ma jiro lima acdayta waxaad bixido walaa mucdiya mid bixi karana ma jiro lima manacta waxaad diiday ilaahay waxa uu kuu diido hadduu kuu diido jannadiisa cid kale kuma sii karto hadduu caafimaad kuu diido cid kale kuma caafi karto hadduu risaaqada kuu diido faqiir kaaga dhigo cid qani kaa dhigi kartaa ma jirto hadduu ilaahay caafimaadka kuu diido cid cudurka kaa qaadi kartaa ma jirto waxa alla kuu diiday cid ku sii kartaa ma jirto walaa marka waa inaad asaga keligiis wax walba weydiisato dhibkaagana u sheegato walaa yanfacu waxba ma taro daljaddi qofka qaninimada u saaxiibka ee qaniga ah minka ilaahayow xaggaaga aljaddu qaninimadiisu waxba uga tarimi qofka qaniga ah qaninimadiisa ilaahay uga deeqtoonaama si kastuu qani u yahay ilbiriqsi ilaahay kama maarmo wuxuu kaloo akrin taas markuu dhammeeyo qofku salaada markuu ka baxo wuxuu akrin la xadiiskaas waxaa wariyey mugiirata ibnu shucba kii ka horreeyeyna waxaa wariyey thawban alhaashimiy ayaa wariyey la wuxuu kaloo akriya intaas markuu akriyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila bilah laa ilaha ila allah walaa nacbudu ila iyaah lahu nicmatu walahu lfadlu walahu hanaau lxasan laa ilaha ila allahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun taasuu akrin markuu intaan dhameeyo wuxuu leeyahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane laba macne ayaa lagu macneeya tawxiidka inaad ku macnaydo tirahdo laa ilaaha laa macbuuda kula caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane iyo inaad tidhaahdo laa ilaaha macbuud la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila allahu allah maahane waana isku mid waxdow keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaago cibaadada laleh lahu alla uma sugnaan lahu alla keligiisa almulku boqortooyada u sugnaatay walahu alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay calaa kulli shayin wax walbaba qadiirun asagaa kara laa xawla xeelad iima sugnaanin aan dhibaatooyinka uga wareegsado walaa quwata xoogna melihi aan daacaadka iyo wanaagga iyo waxa naftu rabto aan ku soo jiito ilaa bilahi ilaahay kaalmadiisa maahane laa ilaaha mid la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane walaa nacbudu mana caabudayno ilaa iyaahu allah maahane lahu alla keligiisa annicmatu barwaaqada u sugnaatay walahu alla keligiisa alfadlu dheeraadka u sugnaaday wahuwa walahu alla keligiis ayaa athanaau ammaan u sugnaatay ammaanta alxasan wanaagsan ammaan wanaagsan alla kaliyaha iskale laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane mukhlisiina waxaad soo qadaran nuhalliluhu wa nuwaxiduhu mukhlisiina nuhalliluhu allaanu tawxiidsaynaa wa nuwaxiduhu waana keli yeelaynaa mukhlisiina xaalo aan u barax tirayno lahu alle addiina diinka taas soo qadaro nuhalliluhu wa nuwaxiduhu mukhlisiina haddii kale inta iska dari taqdiirta waxaad tidhahdaa nacbudu ka xaale oo waxaad tidhahdaa walaa nacbudu ma caabudayno ilaa iyahu alla maahan cid kale caabudi mayno mukhlisiina xaalaan u barax tirayno lahu alle addiina diinka cibaadada ilaahay baan u barax tirayna markaan caabudayno ee cid kale ilaahay shirko kala dhigi mayno walow kari hal kaafiruuna gaalo haba nacdo siday rabaan ha u xanaaqeen ee alla kaliyaan caabudayna gaal raalli kamaan inaad alla kaliya caabudo marka gaaladu siday rabaan ha u naceen siday rabaan ha noo dhibsadeen laakiin annaga ballan waxaan uga alla kaliya inaan caabudno caradooda hala dhinteen gaaladu cabdullaahi ibnu zubayr ayaana xadiidkaas wariyey wuxuu kala qofku akrin intaas markuu akriyo ka gadaal subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar halaaan wa halaaiina soddon iyo saddex goor uu intaas leeyay marka waxay noqonaydaa sagaashan iyo sagaal kelimo subxaana allah walxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar markaasuu wuxuu leeyay laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir laakiin see loo akrin kelimaadkan see loo akrin sida loo akrinaa dhowr kayfiyaas wan laakiin laba kayfiyaan sheegaynaa inaad fiiri isku qabatood tidhaahdo laa subxaan allah alxamdu lilah wallaahu akbar ood soddon iyo saddex ka dhigto laa ilaha waxa weeyaan fiiri laa ilaha illah waxdu laa shar ku dari maydid ma ku daraysid ee waxaad leedahay subxaana allah alxamdu lilah wallaahu akbar hal mara ko intaas hal maraad ka dhigan haddana midda labaad waxaad ka dhigto subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah may laa ilaha illa kuma jirto cafan subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar wey hal ko aad leedahay intaas haddana subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar labo soddon iyo saddexaad gaadhsiini intaas markaad soddon iyo saddex gaadhsiido aad hal mara ku dare laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir boqolay saas kugu noqona qaabkaas waa sugan tahay waxa weeyaan waana loo akri karaa waxa weeyaan qaabkaas in loo akriyo saxiixulmuslimka ka eeg waxa weeyaan raqamka shan boqol sagaashan iyo toddoba qaabkaas waa mid qaabkaas maxaa nidhi waa inaad isku qabato saddexdii kelimo subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar ko ilaa aad soddon iyo saddex ka gaadhsiido marka boqolna waxaad uga dhigin laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir qaabka labaad ood u akri kartaa waxay tahay inaad tidhaahdo subxaana allah subxaana allah subxana allah keligeed soddon iyo saddex gaadhsii haddana markaad dhammaydo mid soo qabso kelimad kale oo waxaad tidhaahdaa alxamdu lilah soddon iyo saddex gaadhsii markaad dhammaydo haddana waxa weyan allahu akbar soddon iyo saddex gaadhsii markaas waxa weeyaan waxaad ku soo qatintaa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waa boqol marka sow ma aha laba qaabkaasna waa loo akri karaa saxiixulmuslimka waxaad ka fiiridaa raqamka shan boqol sagaashan iyo lix raqamka hore muxuu ahaa shan boqol sagaashan iyo toddoba uu raqamkii hore ahaa raqamkanuna waa shan boqol sagaashan iyo lix sow ma jeedid markaas si labadaas qaab midkaad rabtaad u akri karta inaad saddexda kelimo isku tirido waana isku mid isku sii imaanaya sow ma jeedid macnuhuna waxa weya subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufan waxa wey kelimada maahan carabka inaad ka tiraado horaan usoo sheegnay dikriga macnaha laga rabo iyo fadliga weyn waa inaad carabkana ka tiraa qalbigana macnihii aad ka dareemayso kelimadan macnaheeda waa inaad qalbiga ku haydo maahan carabka inaad ka tir tirado wax qiimaa kuma fadhido kaliya soo ma jeedid waa inaad tirahdaa subxaana allah ilaahay baa nuqsaani ceeb oo dhan ka hufan marka kelimada macnaheeda waa inaad qalbiga ka dareemayso carabkana aad ka leedahay marka qalbiga iyo carabka waa ina iskugu geydo dikriga markaasaad fadiiladii weyneed gaaraysaa walxamdu mahad oo dhan lilaahi allay u sugnaatay wallaahu ilaahay baa akbaru wax walba ka weyn halaathan wa halaathan soddon iyo saddex gooraa kelimad kasta laga rabaa marka boqol ayaa looga dhigan waxa laleeyahy maahan keli mar kasta in lagu tirinaayo laa ilaha illahu waa keligeed hal mara laleeyahy marka ugu dambayda waxaa laleeyahay laa ilaaha mid la caabudo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdahu keligiis alle xaalu yahay cibaadada keligiis leeyahay laa shariika mid lale oo shurka la-ah lahu alla uma sugnaanin lahu alle keligiisa almulku boqortooyo usugnaatay walahu alle keligiisa alxamdu mahdo usugnaatay wa huwa ilaahay calaa kulli shayin wax walbaba qadirun isagaa kan waa tawxiid diinko dhan soo ma jeedaan diinko dhan waa ilaahay keliyeelidiis ilaahay ammaanidiis iyo ilaahay oo la tuugo xadiidkaasna abu hurayra ayaa wariyey intaas markaad tiraahdo suuradahan ad akrin waa kanaan bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabin allaha alraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doono addoommadiisa ka mida qul huwa allaahu axad suuraddanaad akrin qul dheh nabiyo huwa arrinku allaahu alle axadu mid inuu yahay wey waxa aan idinkugu yeedhin arrintu waxay tahay war alle waa mid saas weye alle waa mid daatadiisa iyo sifaadiisa iyo asmaadiisa mid wey wax ku shabaha ma leh afcaashiisa waxyaalaha alla sameeyo keligiisu ku yaho wax ku nuuca afcaashiisa afcaal ku nuuca cid ma samayn karto alla waxbuu abuuraa soo maaha cid kale wax ma abuuri karto sifaadiisa o dhan waasa iyo afcaashiisa cibaadada alla waa mid cid laluhu ma jirto marka qul waxaa tira nabigo huwa arrinku allahu alle axadun mid inuu yahay wey allahu alle asamadu waa midka baahida loola qasto danaha midka loo sheegto weeye oo banu aadanka iyo makhluuq oo dhan baahidooda axadka ay u sheegtaan wey sifadaas keligiisa iskale cid laluhuma jirto lam yelid alla waxba ma dhalin oo ilaahay wax ma dhalo waxna ma dhalin walam yuulad alle lama dhalin oo asal uu ka soo farcamayna ma jiro farac asaga ka farcamayna ma jiro soo ma jeedid walam yakun axadun qofna ma ahan kufu-an mid u dhikanoo la mid allahu alle axad ilaahay shabahaa ma jiro ilaahay makhluuqiisu ma shabahaan dhinacna kama shabahaan laa daata kama shabahaan walaa sifaada iyo asmaada uu leeyahay kama shabahaan walaa afcaasha iyo qaabka wax u abuuro ama wax u sameeyo kama shabahaan oo ma samayn karaan marka axad ilaahay shabahaa ma jiro suuradaasaad akrin markaad dhammaydo waxaad akrin haddana suuradan bismi illaah ilaahay magaciisaan ku bilaabin suuradanna allaha arraxmaani naxariista ballaaran nax- ku sifaysan naxariista ballaaran allaha ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiyo ciduu doono makhluuqiisa ka mida waxaad leedahay qul dheh nabiyo acuudu waxaan magangalaa birabbi birabbi lfalaqi subaxa rabbiga dilaaciya falaqa waxaa salaada subax halkaas bay ka dhalato ee siday mugdi uu ahaa ee dhulkoo dhan gudco iyo mugdi u ahaa ayaa iftiin halkaas kasoo dilaacin ilaaha sidaas usoo dilaacinaya oo iftiinkaas soo muujinaya habeenkii wadaya maalinka keenaya rabbigaasaan magan gelaya asagaa wax la magan galaa makhluuq kaleeta ma magan gelayo waxaan magan gelayaa rabbiga subxiga halkaas kasoo dilaaciya qul waxaa tira nabiow acuudu waxaan magangelin birabbi lfalaqi subaxa rabbigiisa allaha subaxda halkaas kasoo dhambalo ka dilaaciya allahaasaan magangeli maxaad ka magangeli min shari maa shay shartiisa khalaqa uu abuuray wixii alla ka soo hor o dhan waa makhluuqi moogta wixii alla ka soo hor o dhan waa makhluuq soo maa kulligood marka waxaan ka magangelin allah anugu soo ma jeedid waxa dhan ba allaan ka magangeli kulligood isku dar waxaad tidhahdaa waxaan anugu alle ka magangelaa waxay tahay min shari maa shay shartiisa khalaqa uu abuuray waa jinni iyo insi iyo bahal iyo kulligood ilahay aan ka magangeli haddii alla ku magangeliyo cid kuusoo xadgudbi kartaa ma jirto dhammaan wuxuu alla abuuray jinni iyo insi xayawaan kulli cudur kulli alla abuuray soo ma ahan dhammaan allaan ka magangelaa salaad kasta markaa tukata hadda akrida ka hor halkee laguu soo mari haddaan alla soo qadarin meel laguu soo maro male haddii alla uu kaa celiyo sidaasaad leeda wa min shari gaasiqin habeenka shartiisaan ilaahay ka magangelin idaa waqaba markuu mugdi noqdo habeenku markuu mugdi noqdo shartoo dhan waa soo faaftaa shayaadiintu waa soo faaftaa bahalada hataa habeenkii waa habeenkii socda bahal maalintii badan ma socdo libaaxu geedu ged dhurwaagi ge- godu geri abeesadii wax alla bahaladii dadka cuni jiray kulli badanaaba meelay ku kala galaan tuuga tuugadii xataa badanaaba duurki wax ma raadido badanaaba mar alle markay qoraxdaasu dhacdo shayaadiintu waa soo faafaan jinnigii kuwii insiga ahaa mid inuu waxba rabo mid inuu si kale wax u dhiba rabo kuwii insiga ahaa kuwii jinniga ahaa bahalladii balaayo oo dhan badanaaba habeenkii soo faaftaa waata nabigu amray sala allahu alay waslam carruurta maqribkii in la celiyo oo shayaadiintaa soo faaftuu yihi nabigu sala allahu alay marka jinni iyo insi wax alla wax- wax dhibaa badanaaba qoraxdaas markuu dhacday ay shaqo bilaabaan maxaa yeele inay dhuuntaan iyo inay wax dhibaanay rabaan marka waa inaad ilahay ka magan gasho si gooniya alla uga magan gasho si guud aad u magan gasho waxaa tiri horta wax alla wuxuu alla abuuray shartooda allan ka magan galo waa si guud soo maaha si gaar haddana alla uga magan galo oo waxaa tiraa habeen waktigan khatarta ee shartu soo faafto guryaa loo dhacay duurkii badanaa maqli mayid goormay gu- tuugada tuugada u dhacaan waa habeenkii badanaa soo maaha kulli waa saas taa bahalada iyo balaayo iyo kulli waxa wax dhiba habeenkay badan yihin marka waxaa tira waa min shari kaasiqin habeenka kaasiqa waa habeenkii habeenka shartiisana ilaahay ka magan gala idaa waqaba markuu mugdi noqdo oo gudcur uu noqdo wa min shari nafaathaati kuwa wax tuftufa shartoodaan ilaahay ka mangalaan nafaathaat waxa weeyaan waa sixroolayaalka sixroolayaalka dadka xunka ah oo sixroolayaalka oo shayaadiinta ah oo dadka dhiba waa sixroolayaalka oo balaayada tuftufo oo wax gungunto oo wax xirxira oo dadka sixirka ku dhiba waa dhib badan yihiin ilaahayaa laga mangala alla kaa kaafi kara marka waxaad tidhahdaa wa min shari nafaathaati kuwa wax tuftufa shartooda allan ka magangalaa fil cuqadi guntimaha wax ku tuftufa badanaaba balaayo iyo qurun iyo waxbay wax ku tufayan waxbay inta xirxiraanay iyo wax ku tuftufayan waxbay gunguntayaan tin iyo cidiyo iyo shayaadiin wax ay bareen ay ka daba shaqaynayaan waxaasoo dhan waxaa tira anugu ilaahay weynaan ka maangal maxaa haddii ilaahay aad maan gasho waxa weya calala la gunguntay iyo wax la xirxiray adiga wax kaama dhibi karaan wa min shari xaasidin xaasidka xaasidka laftiisu waa dhib nicamta aad haysato dadaan raalli ka ahayn haddaan alla kaa kaafina waa ku dhibayan marka waxaa tiraa wa min shari xaasidin xaasidka shartiisana allan ka mangalay idaa xasada marka uu xasdayo saacaddaas uu xasdaya alla waa og yahay ilaahay hayga kaafiyo saas dheh suuraddaas waa suurad weyn haddaad ilaahay weynaa shanta salaadood mid walba suuraddan akrido wax walba ilaahay inuu kaa kaafiya la arkaa soo maa bismi illaahi araxmaani araxiim haddana tanaad akrin suuraddan qul waxaad tidhaa acuudu waxaan magangalaa birabbi nnaasi dadka allaha abuuray dadkoo dhan moogtahay waa la abuurto waa makhluuq la abuurtay allihii abuurtaan magangala oon shartooda ka magangala M- waxaan kaloo magangelin meliki nnaas dadka boqorkii maamula waa allah asagaa isku ah khaaliqna asaga ah alle asagaana boqorka koonka maamula meliki naasi dadkan boqorka maamula iyagu wax aan alla waxa weeyaan qadarin ma samayn karaan allaha boqorkaah dadka maamula allahaasaan magangelin ilaahi naasi dadka macbuudkoodaan magangelin waa allah macnaha axadka inay caabudaan xaqa u leh allahaasaan magangelin anugu maxaad ka magangelin min shari lwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisa kan ugu dhib badan waa kaas waa shaydaanka min shari lwaswaasi kan wax waswaasiya oo quluubta waswaasiya kaas shartiisaan ka magangelin cadow ka daran ma jiro alkhanaasi ee gambashada badan khanaas waa shaydaanka gambasho waa maxay markaad ilaahay xusuusato oo aad tiraahdo acuudu bilaahi wuu cararin wax ka doqonsan male shaydaanka ina kayda shaydaani kaana daciifan ilahay wuxuu leeyay shaydaanka hagartiis waa tabar daran haddaad tirahdo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim wuu carari wuu dhuumana wuu gambana markaad halmaanto dikriga alle ayuu waswaaska kula soo geli waswaas markaasuu ku waswaasin qulubtaada shaki iyo kanaa ku sixra kanaa ku dhiba adiga dhamo kalsoonida ilahay o dhamaa kaa tegi fiiri qulubtaadu waswaas ku rida mar alla haddaad markaasta ilaahay xasuusato aad ilaahay xusto wuu cararin haddana wuu gamban marka khanaasaa la yidhahdaa wuu gambasho badan yahi mar kasta ood ilaahay xusto waa gambana markaad ilahay halmantana waa waswaasku kugu bilaaba marka adiga waxaa rabaa inaadan dikriga ilaahay carabkaagu ka qalalin siduu mar kastaba kaaga cararo marka waxaa tidhaha min shari lwaswaasi kan wax waswaasiya shartiisan ilaahay ka magangala alkhanaasi oo gambashada badan alladii shaydaankiyan ilaahay ka magangalaa yuwaswisu waswaasiya fii suduuri naasi dadka laabahooda oo naas yaa la yidhaha ma jinniga mise waa insiga labadaba naasaa la yidhaha fiiri oo min aljinnati jinniga ah iyo wanaasi dadka axadka aan anugu ilaahay ka magangela waa shaydaan wuxuuna waswaasiyaa shaydaanku dadka laabahooda naas ayaa la yidhaha min aljinnati jinniga ah iyo wanaasi dadkaba waa maxay waxa weeyaan dadka laabahooda ayuu waswaasiyaa dadka laabahooda ayuu waswaasiyaa bacda kulli salaa salaad kasta ka gadaal ayaad akrin salaad kasta ka gadaal suuraddan saddexdaa suuradood waad akrinay salaad kasta markaad tukato saddexdan suuradood waad akrin xadiidkaas cuqbata ibni caamir ayaa wariyey cuqbata ibni caamir ayaa wariyey waxaad kaloo akrin aayaddan oo qofka akriya oo shanta salaadood akriya jannada waxaa ka xiga naftu inay ka dha intay ka dhacdo haddaadba akrido shanta salaadood naftu hadday kaa dhacdo jannada hore ka tegi haddaad aayaddan akrido shanta salaadood aayaddan aayad weyn wey fiiriye waxaad akrin allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum waa aayatlkursi yaa la yihahdaa macnaheedana waxa weeye allahu alle laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga un maahan isaga ma ahane macbuud kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro alxayu allaha noolaha oo aan dhimayn waa xay horay noloshiisu waxa weeyaan waa azali oo meelay kasoo bilaabatay ma jirto noloshiisu waa abadi oo meelay ku dhammaanaydaa ma jirto meel ay ku dhammaanaydaa ma jirto waa nolol kaamil ah oo naaqis ma ahan noloshaas marka xayiga allahaas xayiga ah kaasaan anugu ilahay weynaa ilaahayga ah oon caabuda ee wax dhimanaaya ama dhintay waxa weeyaan ilaah ma noqon karo alqayuumu allaha xifdiga koonkan u taagan qayuum alqaa'imu bixifdi lkown allaha u taagan ilaalinta iyo maamulka koonka koonka waa makhluuqa oo dhan wey makhluuqa dhan axadka waardiyeynaya oo maamulkooda u taagan yaa waaye allah marka alqayuumu allaha koonkan maamulkiisa u taagan iyo ilaalintiisa laa ta'khuduhu ilaahay ma qabato sinatun lulmo ama gamaanyo sinada waa sinada waxaa la ihahdaa hurdada xoogaaga ka horey maarata qofku markuu rabo inuu seexdo xoogaa jirada yarta sakaraatulmowdka yarka a qofku markuu dhimanayso sakaraad ma qabto sakaraad imtixaan ma qabtoso ma dhinto markuu seexanayo hurdada wax yaraa kasoo horeeya ayadana oo sakaraad yara markaasu qofku madaxa saas u leeyah dhinac u dhaca geeriya soo ma jeedid marka ilaahay lulmo ma qabato gamaanya ma qabato laa ta'khuduhu ilaahay ma qabato sinatun lulmo ama gamaanyo dheh midaad u taqaan walaa nawmun hurdana ma qabato ee koonka dhan ba waaba halaagsami laha dii alla hurdo ila hurdada waa nuqsaani magto koonka dhan yaa waardiyeynaya allah soo maaha oo ilaalinaya toddobada samo toddobada dhul iyo waxa udhexeey waxa ka koray waxa ka hooseya ilahay baa waardiyenaya marka ilaahay lulmo ma qabato walaa nawmun hurdana ma qabato waa nuqsaani ma ogta hurdada iyo lulmada waa nuqsaan ilahay marka waa ka nastahanya low alla keligiis ayuu usugnaado iskale maa shay fi samaawaat ciraryaalka ku sugan iyo wamaa shayga fil ardi dhulka ku sugan wax alla waxa samaawaadka ku sugan iyo wax dhulka ku sugan allah iskale khalqan wa mulkan wa tasriifan khalqan wa mulkan wa tadbiiran waxa weyan asaga keligiis abuurtay isagaa keligiis maamula isagaana keligiis mulkiyey khalqan wa mulkan wa tadbiiran keligiisaa mulkiyey keligiisaa horta abuurtay dhe keligiisaana mulkiye keligiisaana maamula cid lale iyo cid la maamusha ma jirto iyo cid la abuuratay man daa waa kuma aladi axadka yashfacu ergey kara cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi idankiisa maahane maalinka qiyaamaha malaa'igta way shafeecaan nabiyaalku waa shafeecaan shuhadadu waa shafeecaan saqiiradu waa shafeecaan laakiin kulli isku dar laa malag walaa nabi walaa weli walaa saqiir axad ergey karoo shafeeci kara ma jiro allahuma u idmin laba shardi waa in la helaa axad marka loo shafeecayo waa in horta kan shafeecaya alla u ogolaada wa kam min malakin fi samaawaati la tugni shafaacatum shay-a ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayarda ilahay weyna wuxuu leey badanaa malaa'igta samaawaadka ku sugan oon ergadooda waxba tarayn ilaa ilahay u idmo marka malag iyo nabi iyo weli mid shafeeci kara ma jiro iyadoon alla u idmin hataa ma dhihi karo ilaahayo waxaan kaa rabaa inaad qofkaas waxa weya aad u naxariisato ma dhihi karo iyadoon alla u fasixin waa in horta alla u fasaxa oo iraa erge fiiri shardiga labaadna waa maxay kan loo ergeynayana waa in allah raalli ka yahay walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa umana shafeeci karaan ilaa axad raalli alle ka yahay maahane alla yuu raalli ka yahay ma mushriga mase muwaxidka muwaxidku alla raalli ka yahay a nabiga sala allahu alay wasalam abu hurayre ayaa weydiiyey man axaqu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo yaa man ascadu nnaas qofka ugu liibaanta badan shafaacadaada yaa weeye maalinta qiyaamaha markaas muxuu ku yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam abu hurayra saad xadiis ugu dadaalay horaan kuu arkay waan u malaynayay xadiiskaas qof kaa horeeya inuusan weydii doonin xadiiskan qiimaha uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay qof kaa horeeya inuusan iweydiinayn waan dareemayo waana dadaalka aan arkay saad xadiis ugu dadaalay markaas u sheega u yidhi man qaal ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama qofka ugu liibaanta badan aniga shafaacadeeda maalinta qiyaamaha man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbi waa qofka laa ilaha ila allahu yihahda ma afka kaliyaha may asagoo ilaahay u baraxtiraya cibaadada oo qalbiga ka baraxtiraya oon shirki ku darayn lakiin inaad laa ilaha illa allah unta tiraahdo sheekh cabdulqaadir oo hadhowna tiraahdo shafaaca nabi arki maydi markaas adaa issteejiyey ilaa shirki iyo tawxiid aad isku wadaa mana isqaba karaan ya shirki iyo tawxiid isku meel ma galaan horta marka hore shirkigu waa najaas ka hore najaas iyo xoga biyo hadda meel iskula darato ma dahaara meeshaas taala eber wey waxdhan waa isla najaasoobaya marka shirki iyo tawxiid isku meel ma galaan shafaaca nabi isha saari maydid haddaad waxa weya ilahay cid kale wax ugu darto aliya awliya alla intaad leedahay aliya sheekh awowow intaad leedahay aliya ayeeyo intaad leedahay maxaa ayeeya wax ugu daray ilaahay ilaahay malagna wax lama leh nabina wax lama leh welina wax lama leh ayeeya awowona iska badaa waa isku mid waxaasna waa makhluuq ilaahay keligiis caabud markaasaad shafaacada nabiga arkay sala allahu caleyh wasalam marka cid ilaahay agtiisa ka ergey karta cid shafeeci kartaa ma jirto isagoon fasixin laba shardi wey kow kan shafeecaya hadduu nabi yahay hadduu malag yahay hadduu weli yahay waa in alla u idmaan labo kan loo shafeecayana waa in alla raalli ka yahy so uma jeedid haddii kale shafaaca arki mayd marka shafaacadiina maxaa lagu helaa tawxiid xadiiskii bukhaari aniga hadda sheegnay marka ilah wuxuu yihi man daa waa kuma aladi axadka yashfacu ergey kar cindahu alla agtiisa ilaa biidni ilahay idankiisa maahan alloon idmin waayo cidda ergey kartaa ya dadaa inta isbakuukaysteen xoogaa is abaabusheen ay waxay moodaan in sidii adduunyadao kale inay hadda taa adduunyadao kale inay aakhira ay moodaan fiiri adduunyada mogtaa xooga odayaal inta lasoo abaabulo oo qadadooda loo qaadaa la yidhaha war ninkaasa axadkaasaan wax ka rabaaha qofkaasaan wax ka rabaa iiga soo dhameeya inta israacaanay leeyihin war qofkaasaan erge ka nahaye dhibkaasuu ka cabsana halaga daayo ama waxaasuu rabaa hala siiyo tii oo kale ay moodeen aakhiro markaase waxay samaynayaan wuxuu leeyahay aniga shiiqaan leeyahay jaasu isiiyey khalaas berri gacantu iqaban shiiqiisiu ii dhiibin shiiqiisu shiiqiisu ii dhiibin khalaas cali bnu abi daliba la ii dhiibin caliga nabiga ii dhiibin nabiga malaku jibriil ii dhiibin alla la ii dhiibin xariga silsiladaaba inta warqad loogu qoraaba guriga loo dhigda warba kuukaysigaas iyo is aruursigaasu kama jira xagga qof walbaaba naftiisu meel la gala la-ay meesha saas ma aha xasbuna allahu nicmal markaasaa digri laga dhigto o lagu digrina ya ha awalu qadamin cinda arasuuli wa cinda allahi haaniha tuxaalu ku yi ha aniga wuxuu yidhi dadkaan dheer laba dariiqa isku faantay markaasaa dariiqa waxay tihi dariiqa anaga labiyo toban odayaan marayna hayda shiiqayga shiiqiisu ii dhiibin labiyo toban sa aan marayna xasan basriyaa laguu dhiibin xasan cali kuu dhiibin caliga nabiga kuu dhiibin qoladii kalensooda yihadiinka dheertaa yidhahd awalu qadamin cinda cinda rasuuli annaga waxay ledan talaabta ugu horeysa shiiqeennu meel dheer ba kusii marseen nabigu kuu dhiibayo nabiguna meel kale kumarsiimaayo allow toos kuugu dhiibin kuy warroy waxaas halkay ku taalla war ilaahay laga cabsado war waxaasu waxa weya wax la raadiyo beena u orod gaaban intii la raadiyo beena u orod gaaban kay ku taalla kitaabkay ku taalla waxaas ilaahay uga cabsada waxaas wax jira maaha waxa weya ilaahay toos iskugu dhiib keligiis bari keligiis tala saaro waxa weeya markaasaad shafaacada nabi maxamed sala allahu alayh wasalam shafaacada malaa'igta shafaacada awliyada shafaacada shuhadada markaasaad dhici karta ilahay inuu kuu ogolaado wadadaasaa lagu helaa shafaacada ee shirki iyo waxa weya isbakuukaysi iyo xoogaa is aruursiiyo laguma helo walaa yashfacuuna ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaan rabaa ilahay wuxuu yidhi man daa waa kuma aladi axadka yashfacu ergey kara cindahu alla agtiisa ilaa biidni ilahay fasixiisa maahane waa in ilaahay u fasaxaa oo uu yidhahdaa erge yaclam alla wuxuu og yahay maa bayna aydihim addoommada waxa ka horeeya waxa ka horeeya oo ku soo socda alla waa ogyahay wamaa khalfahum waxa ka dambeeyay soo dhaafeen oy ka soo gudbeenna alla waa ogyahay keligiisa og wax kastoo ka horeeya waxa ka dambeeya walaa yuxiiuuna m walaa yuxiiduuna addoommadu ma koobaan bishayin wax shaygaasoo min cilmihi ilaahay macluumaadkiisa ka mid ilaahay waxyaalaha uu og yahay addoommadu ma koobaan ilaa bimaa shaa wuxuu asagu doonay oo uu rasuul usoo waxyooday intaasay addoommadu ka ogyihin fiiri cilmiga ilaahay waxa uu og yahay addoommadu ma oga maxay og yihiin oo kaliya ay ka og yihiin intii ilaahay uu asagu doonay inay ogaadaan yuuna usoo sheega alleh nabiyu usoo waxyoodaa nabina yaa u dambeeyey nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam taas waa macno macnaha kale walaa yuxiiduuna ma koobaan bishayin shaygaasoo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mid macnaha cilmiga cilmi daatihi wa sifaatihi ilaahay daatadiisa sifaadiisa cilmiga ku saabsan addoommadu ma koobaan ilaa bimaa shaa wuxuu alla doonay maahan macnaha labaad nakaas oo waa maxay maxay noqota macnaha labaad macnaha labaad waxa weeye addoommadu ilaahay sifaadiisa iyo daatadiisa waxay ka og yihiin intuu isagu doonay oo uu usoo waxyooday nabiga sala allahu alay wasalam wax kale kama oga ilaahay caqlilu wax loogama ogaado waxaa lagu gaabsadaa ilaahay marka la tilmaamayo asmaadiisa iyo tilmaantiisa intii ilaahay uu isagu iska sheegay oo kitaabkiisa ku sheegay ama xadiis nabi kusugnaadoo nabiga uu sheegay oo u waxyooday wixii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama nabiga u waxyoodoo sifaad ah intaasaa lagu gaabsada addoommaduna wax kale kama ogaa karaan ilahay taasna waa macnaha labaad wasica wuu waasac noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati ciraryaalka iyo walarda dhulka kursiga waxa weeyaan makhluuqaadka ilahay abuuru ka midii toddobada samo iyo toddobada dhul wuu ka weyn kursigu waxa weeyaan tod makhluuqa alla abuurayuu ka midii toddobada samo iyo toddobada dhul waa ka weyn waxa weeyaan toddobada dhul iyo toddobada sano haddii laysku daro oo la dhex dhigo kursiga waxa weeyaan toddoba shilin camal ay noqon lahay toddoba shilin oo dhul bahgooyaa lagu tuuray dhul banaan lagu tuuray siduu uga wen yahay marka wasica wuu waasac noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati ciraryaalka iyo wal arda dhulka walaa ya-uuduhu ilaahay ma cusleeyaan xifduhumaa ciraryaalka iyo dhulalyaalka ilaalintooda toddobada iyo toddobada dhul waxaa ilaaliyo oo waardiyeynaya allaah abuuray haddana wax culaysa iyo wax dhiba kuma hayaan wax culaysa iyo wax dhiba midna kuma hayaan wa huwa alle alcaliyu waa allaha sarraynta badan ee makhluuqiisao dhan ka sarreeya oo culuwiga mutlaqa iska leh wa huwa alle alcaliyu waa allaha sarraynta badan alcadiimu waa allaha weynanka badan aayaddaas wuxuu akrin caqiba kulli salaatin salaad kasta gadaalkeeda nabigana wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qof ka akriya salaad kasta marka uu dhammeeyo salaadaha waajibkaa waa salaadaha waajibkaa salaadaha sunnadaha gadaal ka gadaal ma ahan salaadaha waajibkaa markuu tukado qofkii akriya jannada inuu galo wax kaloo ka mancina male geeliya ka xigta hadduu dhinto horuu ka gelin allahu akbar faa'iidadan weyna qof waxa weeyaan aakhira u socda oo musaafir aho halkaas u socdaa ka tegi maayo inta ogaado badanaaba isagoo xasuusan abu umaama albaahili ayaa wariyey suday bnu cujlaan radia allahu canhu ayaa wariyey xadiidkaas marka waa aayad weyn waa aayad aada u faa'iido badan waa in aada loo akriyaa waxa weyan aayadda ugu weyn kitaabka ilahay oo ku jirta wey aayadda ugu weyn oo kitaabka ilahay ku jirta wey waa acdamu aayatin fi lqur-aan aayadda ugu weyn wey nabiga sala allahu caleyh wasalam ubay ibnu kacab weydiiyey ou yidhi ma taqaanaa aayadda ugu weyn oo kitaabka ilahay ku jirta markaasuu sheegay nabiga marka waa ugu tahniyadeeyey arrintaas markuu sheegay wuxuu kaloo akrin laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir toban goor u akrina cashra maraatin toban mar bacda salaati almaqrib wa subxi labadaasay gooni ku taytan waa tawxiid diinka o dhan fiiri diinka o dhan waa tawxiid ilahay oo cibaadada loo kala yeelay wey laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdow keligiis xaalu yahay laa shariika mid shurka la-ah lahu alla uma sugnaanin lahu alla keligiisa almulku boqortooyadu usugnaatay oo koonka tasarufkiisa iskale walahu alla keligiis ayaa alxamdu mahad usugnaatay yuxyi alla isagaa nooleeya wa yumiitu asagaa wax dila wa huwa ilaahay calaa kulli shayin wax walbaba qadirun asagaa awooda cashar maraadna toba mar u aqrin bacda salaati lmaqrib salaada maqrib ka gadaal iyo wa subxi salaada subax ka gadaal abudar alkhifaari jundub ibnu junaada ayaa wariyey abudar alkhifaari jundub ibnu junaadata radia allahu tacaala canhu wuxuu kaloo akrin ducadan ayuu akrin ducadan ayuu akrin oo wuxuu leeyahay allahuma inii asaluka cilman naafica wa risqan dayiba wa camalan mutaqabala laakiin waa goorma bacda salaami min salaati alfajr waa markuu ka salaamo naqsado salaada subax kaliya afarta salaadood kale kuma jirto meel walba waxaad rabaa sunnadii inaad ku gaabsato wuxuu leeyahay allaahuma allah inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa cilman naafican cilmi nacfi leh cilmi nacfa leh maxaa la yidhahdaa waa inaad cilmigan shayaad ogaato inuu xaq yahay waa inaad ku dhaqanto raacdo shay ayaad ogaatay inuu xaaraam yahay waa inaad ka joogto ood ilaahay ku adeecdo laakiin cilmigu haddiid inta shaygii ogaato aadan ku dhaqmaynin cuquuba kuu siyaaday wey maxaa yeele calaa cilmin calaa basiiratin aad ilahay ku caasiday dembi iyo cuquuba kuusii siyaadeen allana waa uga sii fogaan cilmiga nacfigale waa cilmiga wixii aad ogaatay aad alla ku caabudaydo oo shaygii aad xaqood ogaatayna alla ugu dhawaanayday samayntiisa shaygii aad ogaato baatilana aad ilaahay ugu dhawaato ka tegidiisa cilmiga nacfigan waa cilmigaas laakiin shayga haddaad inta ogaato meeshai uga tagto dhegta kaliya aad diinka u ogoshahay ee aadan ilaahay weyna ku adeecayn kelmad kastood ogaato ilaahay inaad uga sii fogaato maahan ugu dhawaamaydi marka waa arrin khadiir jiddan ah macnaha ka ka tegidda aad ka tagtay inaad ku dhaqanto taas way midaad alla uga fogaanayda marka marka salaada subax ka gadaal keliyuhu akrinaa ducadan oo wuxuu leeyahay allaahuma allaw inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa cilman naafican cilmi waxtar leh oo aan kugu kugu caabudo wa risqan dayiban iyo risaaqad xalaal ah ilaahu risqi xalaala igu risaaq ilaa risqi xaaraana haddaad cunto waad kasaarta yaa kullu laxmin nabata bilxaraami fannaaru awlaa bihi nabigu saasuu yidhi sala allahu alay wasalam waxa weeye risqi xaaraana haddaad cunto hilibka kaaga soo dhasha naara u xaqleh ee janno najaas lama geeyo hilib xaaraan ku koray ee isbaaro ku koray ee laaluush ku koray ee qamro laga shaqeeyo ku koray ee waxa weeyaan hilib doofaaro laga shaqeeyey ku koray ee isbaaro ku koray ee burcadbadeed laga keenay hilibka kusoo dhasha naara iskale xaaraanta hilibka xaaraanta kusoo dhashay naaraa kaa goy doontaa dhow marka waa inaad ilaahay ka magan gasho oo tira ilaahu jirkayga ha gelin waxa weeyaan xaaraan ah oo waxa weya ilahay inaad ka magan gasho oo tira ilaahu risqi xalaala isii taasaa la rabaa taasaa la rabaa wa risqan dayiban risqi xalaal ahan ilaahu ku weydiisanaa wa camalan mutaqabalan cibaada la aqbalan ilahu ku weydiisana ilahu cibaadadeeda mid la aqbala ka dhig saddexdaas waa weyn bacda salaami markaad ka salaamo naqsato ka gadaal min salaati fajri salaada subax ayaad akrinayda umu salama umulmu'miniin zawjadii nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam umu salama ayaana warida xadiidkaas ducaau salaati listikaara qayr dalbidda salaadeedii ducadii loogu ducaysa laha halkaan waxaan ka gelaynaa duca la salaad la yidhaha salaat listikaara waa maxay salaatu listikaara salaatu listikaara macnaheeda waxa weeye qofka marka uu doono dan adduunyo dan adduunyuu rabaa dantaasu waxyaalo badan inay noqon kartaa wuxuu rabaa ganacsi oo kale maalan ganacsiuu rabaa inuu galo qofuu rabaa inuu la shurkoobo meeluu rabaa inuu u safro guuruu rabaa inuu guursado wuxuu rabaa adigu dan adduunyo inuu guri dhistuu rabaa inuu meel kaleeto u guuruu rabaa meel magaalo ka guuro magaalo kale u guuro dan adduunyo ma aha waxyaalaha laga laga istiqaareeyo afar shay midna ma aha lagama istiqaareeyo waajibka shayga diiniga waajibka lagama istiqaareeyo oo bal inaan tukado in kalaan u istiqaareyna lama yiraan ama inaan soomo sunnada lagama istiqaareeyo xaaraanta bal inaan xaaraantan iska daay in kalaan ka istiqaareyna lama yira xaaraan lagama istiqaareeyo waa laga tagaa karaahiyada lagama istiqaareeyo axkaamta afartaas lagama istiqaareeyo waajibka lagama istiqaareeyo sunnadana lagama istiqaareeyo xaaraantana lagama istiqaareeyo karaahiyadana lagama istiqaareeyo oo maxaa la rabaa waajib iyo sunno waa la sameeya xaaraan iyo karahiyana waa laga taga waa maxay waxa laga istiqaareeya waa mubaax shayga mubaax ah adduunyada oo mubaax ah kaasaa laga istiqaareeya marka waxaa kugu soo dhacay maalan inaad qof la shurkowdo inaad ganacsi gasho inaad waxa weyan mee u safarto inaad guursato inaad waxa weeyaan wax dukaan gadato dhul guri inaad garato inaad guri dhisato inaad magaalo ka gurto magaalo kala degto wax adduunyaha kugu soo dhacay inta inay kayr kuu tahay in kalena ma taqanid adiga shaygaas kugu soo dhacay inaad yeesho waxa weeye inuu kayr kuu yahay in kale ma ogid yaa og cidda ogu yaa waaye allah cidda ogu waa allah haddaba hadday sidaas tahay saddex shay ayaa lagaa rabaa intaadan ku dhaqaaqin haddaad rabto inaad arrintaas ku guulaysato mar kastood arrin adduunyo gelaydo saddex arrimoodaa lagaa rabaa kow laba ragca inaad inta tukato ducada aad halkan aan hadda ku akri doonno aad ku ducaysato oo macnaheedu uu yahay ilaahayow arrintan aan ku dhaqaaqayo inay kayr ii tahay in kale anugu ma aqaan laakiin adiga waad ogta inay kayr ii tahay in kale ilaahu hadday adduunyadayda iyo aakhiradeeda kayr u tahay ilaahu ii fududee haddaysan kayr ii ahayna ilahu iga leexi oo haddaba aan inaanan gelin iwaafaji horta taas waa mid waa lagaa rabaa labo dadka aad daacadnimada iyo arrinta inay yaqaaniin aad ku malaynaydo oo isleeda waana dad daacad ku ahoo kuu run sheegaya oo aan ku khiyaanayn oo aaminka ah oo naasixiinta oo kuu nasteexaynaya arrintana yaqaana inaad kala tashato muslimiinta dhaqankoodu waa saas inaad kala tashato oo tira war arrintan igala taliya maxaad ka ogtihiin tan saddexaad waa maxay ta'ani inaadan degdegin ilaa aad arrinta wax ka ogaato saddexdaas shay haddaad adduunkaaga ku socoto dhibaato inaadan waxa weeyaan la kulmin ayay u badantah saddexdaas shay wax kasta markaad ku dhaqaaqaydo horta ilaahay weydii oo waxaa tira ilaahayow hadday kayr ii taha anugu ma aqaane iwaafaji haddaysan kayr ahayna ilaahu iga celi oo ducadan ku ducayso inta laba ragcad tukato ko dadka oqoonta u leh arrintaas qof walba wuxuu oqoon u leeyaha lagala tashadaa naasixiintan ahoo daacadda kuu ah oo daacadda kuu sheegaya kala tasho oo shuura la yidhahdo waa sharci tan saddexaad waa maxay ta'ani ha degdegina kaadsiimo adeegso ka fiirso intaadan ku degdegin saddexdaas haddaad isku darsato arrinta waad ku guulaysaa diinkan adduun iyo aakhira saad u guulaysanayad uu ku waafaji uu kuu sheega soo uma jeedid marka taas weeye ducaau salaati listiqaara kayr dalbidda salaadeeda ducadii loogu ducaysa lahaa ducadii loogu ducaysa lahaa qaala jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi radia allaahu canhumaa isaga yaabisba alla raadi ka noqday saxaabigii weli xadiiskan isagaaba sheega matniga kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yucallimunaa midna bara alistikhاarata khayr dalbidda sida loo khayr dalbo macnaha arrintan aad ku dhaqaaqayso inay khayr kuu tahay inay shar kuu tahay ma kala taqaanid ilaahaad marka ka dalbe khayrka oo waxaad leedahay ilaahu hadday khayr ii tahana iwaafaji haddaysan khayr ii ahayna iga leex allaad khayrkii ka dalbeho weydiisane marka yucallimunaa wuxuuna beri jiray alistikhاarata khayr dalbidda fil umuuri arrimaha khayr lagu dalbo kullihaa dhammaahood fil umuuri waa maxay fii umuuri dunya wey arrimaha adduunyada ku saabsanoo mubaaxa ah weeye kuwaas khayr dalbidooda fil umuuri arrimaha dhexdooda lagu khayr dalbo kullihaa dhammaantood kamaa sidiiyuu noo bari jiray yucallimunaa uu noo baro assuurata suurad suuradoo min alqur'aani quraan ka mid a sida suurad qur-aanka ka mida uu noo baro ayuu istiqaarada noo bari jiray fiiriya macnaha nabigu siduu ugu dadaali jiray aaduu nabigu ugu dadaali jiray sala allahu caleyh wasalam yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray idaa hama markuu damco axadukum qof inin ka mid ah bilamri arrin markuu damco falya falyarkac ha tukado ragcatayna laba ragco falyarkac ha tukado min idlaaqi اljuز'i wa iraadat اlkuli rukuuca lagu leeyahay salaadii o dhan baa loo jeedaa marka laba ragca ha tukado markuu arrin doono arrintaa iskaga dhaqaaqi arrinaa kugu soo dhacday ganacsi inaad gasho safar inaad gasho guur inaad gasho geedi inaad gasho guri inaad dhisato ganac beec inaad gasho wax ayaa kugu soo dhacay intaadan shaygii ku dhaqaaqin horta markaad arrintii damacdo intaadan ku dhaqaaqin laba ragca ilahay u tuko falyarkac ha tukado ragcatayna laba ragco ha labada ragca marka tilmaantay leeyihin fiiri labadaas ragcoo min hayri alfariidati aan waajib ahayn labada salaa labada ragcoo salaada subaxa inta markaad tukato ducada akrin ma kartid lagaa yeeli maa xaga labadaas waa waajib soo maaha laba sunnaha lagaa rabaa laba sunnaha lagaa rabaa labadaas ragcoo min hayri alfariidati aan waajib ahayn laba aan waajib ahayn ha tukado marka laba aan waajib ahayn maxaa soo gelaya kulli sunooyinka raatibkaa soo gelay yuri imaam nawowi raximahullah waxaa soo gelay yuu ku yidhi labada ragcoo salaada subax ka horayda labada afarta duhurka ka horayda labada duhurka ka dambayda labada maqribka ka horayda labada maqribka ka dambayda labada cishaa ka dambayda iyo laba iska caadiyaho mutlaqaba inaad inta iska istaagtaba laba iska tukato marka sunooyinkii raatibada ahaa iyo sunooyinka mutlaqa intuba soo gelayaan u yii saasuu leeyahy waxa weya imaam nawowi raximahullah waana sida lafdigu wa waxa wey lafdiga waafaqsan wey hale nabigu wixii aan un waajibkii kaliyu ka reebo marka laba ragcoon waajibayn ha tukado uma markuu tukado ka gadaal ducada halkaa lagu akrin ma markaad salaada kudhex jirto aad akrin maya salaadda markaad ka baxda kadib aad akrin markaad labada ragcad dhamaydo kadib aad akrin fiiri umadan uma markuu tukado kadib wey oo uu salaadii ka baxo umadaa kutusi liyaqul ha yidhaahdo allaahumma allow innii aniga astakiiruka adaan khayrkaa dalba anigu ma aqaan arrintan inaan ku guulaysan doono oo ay khayr ii tahay iyo markaan dhex gala inaan ku dhibtoo doono ma kala aqaan ilaahow adaan khayrkaa dalba dad badan waxa weya salaadaas lama soo karsii karo wuxuu kuley aniga qur-aankanaan iska akhristaa uu kuley war nabigii qur-aankoo lagu lagu soo dejiyey aa yidhi qofku markuu dan leeyay sidaan ha yeelo ha wuxuu ku ley aniga laba jus la iska akhristaa markii aan dan leey labada jus yaa lagu soo dejiyey horta so nabi maxamed laguma soo dejiyin sala allahu alay slam nabigii lagu soo dejiyey qur-aanka oo dhanba isagaa yidhi qofkii dan luhu labadan ragcaha tukada marka nabiga raac adiga ha nabiga raac horta maxaad u khilaafaya nabiga marka ha yidhaahdo markaas allaahuma allow innii aniga astakhiiruka khayran kaa dalbaa bicilmika ogaalka aad ogtahay sababtiisa sababtan khayrka kaaga dalbaa waxay tahay adigu waad ogtahay arrintan inay khayr ii tahay iyo inay shar ii tahay marka cilmigaaga sababtiisaan kaaga dalbaa wa astaqdiruka ilaahow karsiinankaa dalbaa biqudratika bisababi qudratika awooddaada sababteed inaad i karsiido oo arrintu hadday khayr ii tahay ii fududaydo aan ilaahu kaa dalbaan ku weydiisanaa wa as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanaa min fadlika fadligaaga xaggiisa fadligaaga alcadiimi weyn fadligaaga weyn ilahu inaad wax ka siidaan kuu weydiisanaa fadligaaga weyn nicamta iyo risaaqada iyo khayraadka o dhan fadliga ilahay ka mid yihi wa as'aluka waxaan wax kaa weydiisanaa min fadlika fadligaaga alcadiim weynanka badan fa inaka adiga ilaahayow taqdiru waad awoodaa wax walba waa la xadfay mafcuulkii taqdiru kula shayin wey wax kastaad awoodaa walaa aqdiru anugu waxba ma awoodo fiiri diinka o dhan waa tawxiid ilaahayaad awooda u qirin ilaahay baad u tala saaran fiiri cid kaleeto wax uma ogolid wa taclamu ilaahayow wax kasta waad ogta fiiri waa la xadfay mafcuulkii liyacuma si u am camiimo wa taclamu kula shayin wax kastaad ogtaa walaa aclam anu waxba ma ogi jaahilaana saasaa leedahay arrintan aan ku dhaqaaqi rabo inay khayr ii tahay iyo inay shar ii tahay ilahiy ma kala ogi wa anta adiga callaamulguyuubi waxyaalaha dadka ka qarsoona ka maqan mid u ogaal badanaad ilahay wax ka maqan ma jiraan wax ka qarsoon ee dadkay wax ka qarsoon yihin callaamulguyuub waxyaalaha qeybka ah ee dadka ka maqan ilaahayow mid u ogaal badanaad marka fiiri shaygaanu hadduu khayr ku yahay alla muxuu og yahay inuu qayr ku yahay hadduu shar ku yahayna alla muxuu ogyahay inuu shar ku yahay shayga sida xaqiiqadiisa ah cilmiga ilahay ku dureersan waxaa leeda marka allaahuma allow in kunta haddaad tahay taclam inaad og tahay oo cilmigaagii uu ku dureersaday anna haada al amra arrinkan wa yusami xaajatahu dantiisuu magacaaba halkaas markuu maraayo dantiisa sheegana hadday safar tahay wuxuu leeyahy ana haada safar hadday tahay shurko ana haadihi shirka u leeyahy ilaahw shirkadan haddii ay tahay guur ama hada nikaax u leeyahy ilaah ama hada zawaaj ee guurkaanaan geli rabo shaygii baahidii uu lahaayuu sheegana marka halkaas mara halkaas markuu maraayu dantiisi sheegana wuxuu leeyahay wa yusami waa magacaabin ku yidhi xaajatow dantiisa wuxuu leeyahay allaahuma allaw in kunta haddaad tahay taclam inaad ogtahay macnaha cilmigaagu sida uu ku dureersaday hadday tahay ana haada alamra arrinkaanu khayrun lii khayr inuu ii yahay fii diinii diintayda inuu khayr ii yahay oonan diintayda dhib iiga imaanayn wa macaashi noloshayda khayr inuu ii yahay wa caaqibati amri ciribtayda dambe waa aakhiradii ciribtayda dambe khayr inuu ii yahay ow amase qaala wuxu hi waa shaku raawi caajilihi arrinkayga kiisa soo degdegaya oo adduunka ah iyo wa aajilihi kiisa daahaya kiisa dambe oo aakhirada ah inuu khayr ii yahay haddaad og tahay faqdurhu lii allow ii qadar arrinkan wa yasirhu lii allow ii fududee uma baarik lii fiihi ii barakee markaas ilaahow haddii sida aad ogtaho cilmigaagu ku dureersaday ay tahay arrinkaanu inuu khayr ii yahay oo diintayda iyo noloshayda iyo ciribtayda dambe uu khayr ii yahay adduunkayga soo degdega iyo qiradayda ilaahow arrinkaan ii qadar oo ii fududee oo markaas baraka ii geli oo khayraad ii geli wa in kunta haddaad tahay hadduu arrinku shar ku yahayna ilahay cilmigiisu muxuu ku dureersaday inuu shaygaanu shar yahay marka wa in kunta haddaad tahay taclam inaad ogtoo cilmigaagii ku dureersaday anna haada alamra arrinkaanu sharun lii inuu shar ii yahay fii diini diintayda uu shar u yahay wa macaashi noloshayda uu shar u yahay wa caaqibati amri ciribtayda dambe iyo aakiradayda uu shar u yahay ow qaal ama wuxuu yidhi caajili arrinkayga soo degdegaya oo adduunyada ah iyo waajili kiisa dambo aakhiradaaba inuu sharci yahay haddaad og tahay fasrifu ilaahu arrinkan leexi cani aniga iga leex arrintaan ilaahu iga leex wasrifni anigana ileexi canhu arrinka iga leexi waa inaad inacsido a inaan iskaba naca isaga dhan waqdurli allow ii qadar alkhayra khayrka xaysu kaana meel alla meeshuu jiro meesha khayrku jiro ilaahu ii leexiyo iga leexi arrinkan uma ardini allow raalli iiga dhig bihi khayrka meesha khayrku jira inta ii leexido ilaahu mid raalli ku noqdo iga dhig markaas saasaad ku ducaysan marka markaad ducaysato ma waxaad sugaya in waxa weeyaan caawa ru'yo lagugu yimaad oo lagu ihahda waxa weyan arrinku khayrkuma ahana ka joog arrinku waa kuu khayra ka joog ma taasaad suge maya waxba ha sugin ru'yo qalbigaagu hadduu ku sharxmo arrinkii uu ku ganacsan yahay ku dhaqaaq arrinkii haddii qalbigaagu nacana ka joog ma ahan inaad ru'yo sugaydo in lagula soo hadlo iyo cidna ha sugay markaad istiqaaraysato khalaas arrintii haddii qalbigaagii ku qanacsan yahay ku dhaqaaq khayru kuu yahay insha allahu waad istiqaaraysatay soo maahan arrinkii qalbigiyaabaa nacayba ka joog ha ilaa qalbigaaga allah maamulo soo maa arrintii waxa weye waxaa la rabaa qalbigaaga hadduu ku sharxmo arrintii ku qanacsan yahay waa ducaysatay ku dhaqaaq haddii aad nacdana ka joog laakiin inaad ru'yo sugto iyo in lagula soo hadlo waxba taas hagsugin taas taasaan sugin marka waa sidaas wamaa nadima uu yidhi shiiku wamaa nadima ma shanlaayo man istakhaara qofkii ka khayr dalba alkhaaliqa allihii abuurtay allihii abuurtay qofka ka khayr dalba oo inta labadaas ragcad tukada markuu dan leeyahay ku ducaystaa man shanlaayo hadhow arrinta markuu dhexgal ka shanlaayo ma washaawara lana tashada almakhluuqiina makhluuqyaalka almu'miniina oo mu'miniinta gaal hala tashan gaal muxuu sheegay gaal sharle kuu sheegay laakiin mu'miniinta mukhlisiinta ood isleedahay daacabay ku yihiin la tashada qofka mu'miniintana la tashada ilaahayna ka khayr dalba waa laba arrimood soo maahan maxaa dhiman tii saddexaad wa tahabata iskana hubsada fii amri arrintiisa oo aan degdegin waa saddexdii soo maaha alle waa inaad ka khayr dalabto wamaa nadima ma shanlaayo man istakhaara alkhaaliqa allaha khaaliqa qofkii ka khayr dalba waa tii koobaad tan labaad waa maxay washaawara lana tashada almakhluuqiina makhluuqyaalka almu'miniina mu'miniinta ah tan saddexaad waa maxay wa tahabata iska hubsada fii amri arrinkiisa marka in mu'miniinta lala tashado in alla amrayu kuu sheega sida nabigu u amray in la tukado oo la istiqaaraysto faqad qaala subxaana faqad qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu alla waa nastahan yahay oo nastihidiisaa nastahaahe washaawirhum nabiyow la tasho mu'miniinta fil amri arrinta kala tasho arrimaha kala tasho fa idaa cazamta markaad go-aan qaadatana ood inta la tashato arrinu kuu soo baxdood go-aansatana fa tawakal cala allah ilaahay tala saaro oo kadib tazaczuca iyo argagaxa iska ilaali marka maxaa lagaa rabaa saddex arrimood ma alla markaad arrin rabto inaad ay kuu soo baxdo ood inaad ku dhaqaaqdo arrin adduunya saddexdaasa lagaa rabaa waxa weeyaan waxaa jira marka waxyaala cibaada oo loo qaab loogu istikhaaraya waa maxay maalan sanadan inaad xajidaa rabtaa xajkii diyaarad waa loogu bixin markabna waa loogu bixin baabuurna waa loogu bixin kama istikaaray kartid sanadan ma xajiya mise wa iska daaya laakiin maxaad ka istiqaarayne balla wadadaad ku safri leed ilaahu ii fududeen midka ii qaybka ah ma baddaan ku safraa ma dhulkaan ku safraa ma sicirka mata saddexda waddo middaa rabtaad mari kartaa waa mubaax mid goonihi hota sharcigu yidhi taas alla mara ma jirto soo ma taas waa ugu istiqaaray karta marka fiir shaygu waa cibaado laakiin qaabka loogu istiqaarayna waa maxay dhinacii aad mari laheed ha laakiin kama istiqaaray kartid ma xajiya mase xajka iska daaya taas lagama istiqaaray waa inaad garataa marka cibaadada qaabkaad u guda laheed as wixii aan sharcigu jidayn oo uusan sharcigu gooni uusan u amrin oo iska mubaaxa waad ka istiqaaray kartaa soo uma jeedid adkaaru sabaaxi walmasa hadda halkan waxaan ka gelaynaa adkaartii qofku ilaahay ku xusi lahaa iyo dikrigii qofku alla ku xusi lahaa markii waagu beriyo iyo galabtii galabtii ma ujeedaa waxa weeyaan sideedana ogow qofka laba shay islama qaadi karo sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam iyo bidcooyin islama qaada karo waxa weeyaan baq badan sunnada nabiga way ka leexdeen galabtiina waxay leeyihin tasbiix u gooniye subaxdiina tasbiix u gooniye saas darteeda waxaad arkaydaa dariiqadan waxay leedaha adkaar u gooniye dariiqadaanoo adkaar u gooniye maalinaan maalmaha ka mid a waxaan arkay mid oo meel oo ku akrisanaya adkaar aan tii nabiga ahayn sala allahu caleyh wasalam oo ku tasbiixsanaa markaas waxaan ku idhi arrinkan aad waddaa inuu bidco yahay ma ogti oo meeshii sunnadii inta ka tagtay ayaa booskii bidca kuu buuxiyay qofku siisaba markuu hal bidca la yimaado hal sunnaa laga siiba war ma og tahay markaasuu yidhi may ma garanayo anuu diinan u haystaa waxaan markaas waxaan ku yidhi hal maado fiiri walaal salaada salaada waa diinkii nabigu soo dejiyey soo maa sala allahu alayh wasalam haddii waxaan idhi dariiqadan hadda halkan dariska inin kala ah ayagoo tukanaya ad u timaada ma la tukataa suurha isku salaamana waa la tukada waxaan idhi mid maraykanka ka yimid oo muslima hadduu yimaado oo cad oo indhuhu buluug yihiin oo uu tukado duhur ma ku xidhane ha yidhi isku salaadaana ilaa nabigayaa la yimid waa ayada duhurkii afarta ragca u tukana sidiiuna u tukana haye mid caraba hadduu yimaadaan oo cas waa la tukanawi isku salaadaan waxaan idhi waa gartay mid afrikaan aho madow oo tinta aad moodo sabiid hadduu ka yimaado dhankan koonfure ka war waa la tukana yidhi isku salaadan ilaa nahay salaadii wa isku nuuciy halkaas maxaa kuu soo baxaanay salaadu waa diinkii nabigu soo dejiyey sidaas diinkii nabiga lagu soo dejiyan ula jeeda diinkii nabiga lagu soo dejiyey wey sala allahu alay wasalam sidaas darteeda waa hal salaada sidaas darteeda qaarad kastuu qofku joogo waxay kutusay isku mid waxaa ka dhigay waa inay tahay diin ilaahay soo dejiyey waxaan idha waan gartay taas hagga dhig ka waran marka dariiqadan hadda dariska inla ahoo dhowrka mitir kuu jirta dhowr boqoloo mitiray kuu jirta hadday digrinaanu u timaado digrigooda ka waran ismaba naqaano maba isla heli karna jaantaba qaabka ay ayaga digrigooda u dhigan yahay iyo digriga ayaga yaan islahayn ha bal waaba la yaabaa hu anu qaabkay u digriyaan ayagu waxaan idhi waa garta adugu markaad qaabkiinaan u digraydan dariiqadiinaan hadduu iin yimaadaan ma ynan la digri karaa ma yidhi xaraf kama yaqaaninu taanada maba nala qabsan karaan madaxa isku dhaca hadda haddaan si ag istaagna on idha hala digri qaabka taannada u jaan go-anta iyo t toodu shaqa isku male waa gartaan idhi labadiinaan dariiqa xagga dhig saddex dariiqaan xaggana ku ark kuwaas haddaad u tagto mal isla taqaanaan ma yidhi ayagan isku dig isku digriba mani marka fiiri toban dariiqo toban digrii kala leeyi taasu marka waxay kutusaydahan idhi haddaad garaad leedahay wax diinkii alla soo dejiyeysan ahayn alla rasuulkiisa diin laga qaatay ma ahan diin rasuulkii laga qaatay ma ahan waxa weeyaan idinkay dig yaa dejiyaan kuwi markaasuu yihi sheekh hebel aa noo dejiyey annaga waa raatibadii sheekh hebel haye kooxdaana sheekh hebel a u dejiyey kooxdaasna sheekh hebel a u dejiyey marka kulligeed waxay tusaydaa waa wax aan ilaahi weynaa soo dejin waa waxaan nabi maxamed lagala kulmin sala allahu calay wasalam raatibadaas iyo adkaarahaas iyo owlaadaas aan nabiga lagala kulmin iska daa laba qaradood laba qofoo ka timide kuwa isku magaalada degan ee aan isku dariiqadahan islama yaqaanin marka waxay kutusaydaa inaysan diinka alla ahayn soo ma war iska daa baan ku ii markaas wallahi maalinkiiu iska daayay qof nin wuxuu ahaa daacada wuxuu yidhi wallaahi waxaa ii caddaatu yii inaysan diinka alla ahayn sababto a maxaa keena yidhi aniga iyo qofkan midkaan aan isnaqaano ina adeerkeeya iyo anugu inaan isku diin noqon weyn maxaa keena ma waxaan diin ahayn oon ilaahay soo deji marka waxaa cad wixii wax alla soo dejiyaysan ahayn waxaasoo dhan marka muslimiinta waxa la rabaa inta ka tagaan di dikrigii ilaahay nabi maxamed usoo dhibay inay qaataan sala allahu alay wasalam kaasaa anfacaya kaasaa anfacaya walaalayaa adkaaru sabaax walmasa labada qof ayagoon is oqoon ayagoon isku luqa ahayn ayagoon weligood is arag hadday nabiga raacaan hal dikriyay subaxday wada akrinaya galabtii miday wada akrinaya maxaa yale hal nabigay ka wada qaadana soo ma laakiin hadday xataa labadooda wada dhasheen labada wada dhalatay hadday laba dariiqa noqdaan midkaas wuxuu ku dikrina kanuma yaqaan bal waa ku yaaba wuxuu leey bal wax uu ku hadlayo fiiliyu leey marka banu aadanka aaraadooda isma waafaqdo isma waafaqi karto hadhow marka waxaas ilahay yaan lala hortegi yaan ilahay lala hortegi adkaaru sabaax subaxdii adkaartii la akriya iyo walmasa goormaa la akriya waqtiga la akriya waa maxay adkaaru sabaax waxaa la akriyaa salaada subax marka la tukado ilaa qoraxdu ay soo baxaydo adkaaru lmasana goormaa la akriyaa casirka markii la tukado ilaa qoraxdu ka dhacaydo way sidaas u caddeeyaan aimada muslimiintu sida alwabil sayib oo kaleeto ibnulqayim bal fiiri wuxuu leeyahay ko alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh waxdaw keligiis xaal uu yahay wsalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgeliyo calaa man axad korkiisa ha ahaadeen laa nabiya nabi bacdahu uusan ka dambeyn intaasu akrin intaas ma ahan xadiis nabi ma ahan ee mualifku waxaan ugu talagalay waxaan ula jeedaa huu yidhi qofku ha ku bilowdo alla ammaantiisa iyo nabiga salligiisa sababta u annaga hore usoo sheegnay axaadiis saxiixa ayna ku sugnaatay qofku markuu ilaahay inuu baryo la rabo inuu ku bilowdo dikri uu alla ammaanayo iyo sali nabi ee ma ahan xadiis nabi ma ahan intaanu oo saas isku iskugu rakiban maaha waxaan ugu talagalay m isagaa sheegay mualifka waxaan ugu talagalay yaa in qofka muslimka ah ku bilowdo alla ammaantiis iyo nabiga salligiis saasaan ugu talagalay kuwi ilaa kitaabka shaarixa sharxay ayuu tacliiqaad ku leeyahy mualifka isagaa sheegay shaarixa wuxuu yidhi hadalkan wuxuu ugu talagalay yui qofku inuu dikriga alle ku mashquliy salliga nabiga markaasuu yihi uma aanan talagelin ee waxaan ugu talagalay waxaan ula jeedaa war qof yahu markaad adkaaru sabaaxa bilaabaydo ilaahay ammaan nabigana ku salli si alla kaaga aqbalo saasaan ugu talagalay isagaa sheegay marka intaas macnaheedu waxa weyan alxamdu mahad lilahi ilahi usugnaaday waxdaw keligiis xaalu yahay wasalaatu amaan iyo wasalaam nabadgelyo calaa man axad korkiisa ha ahaadeen laa nabiya nabi bacdi usan ka dambeeyin axadka aan nabi ka dambeeya waaye nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh wasalam sifadaasaa iskale markaas wuxuu leeyahay acuudu billahi ilaahan magangalaa min ashaydaani shaydaanan ka magangalaa shaydaankii alrajiimi naxariista ilahay laga fogeeyey markaasuu akrinaa aayadan wuxuu akrinaa allahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane alxayu allaha noolaha maahan alqayuuma koonka maamulkiisa u taagan allahaas maahane ilah kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro laa taakhuduu ilaahay ma qabato sinatun lulmo ama gamaanyo walaa nawmu hurdana ma qabato lahu alla keligiisa u sugnaaday maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan iyo wamaa shay filardi dhulka ku sugan man daa waa kuma alladii qofka yashfacu ergey kara cindahu allagtiisa ka ergey kara ilaa biidnihi ilaahay idankiisa maahane yaclamu alle wuxuu og yahay maa bayna aydihim addoommada waxa ka horeeya iyo wamaa khalfahum waxa ka dambeeya walaa yuxiituuna addoommadu ma koobaan bishayin shay shaygaasoo min cilmihi ilahay cilmigiisa ka mid a ilaa bimaa shaaa wuxuu alla doono maahane wasica kursiyuhu ilaahay kursigiisu wuxuu u waasac noqday assamaawaati ciraryaalka iyo waalarda dhulka walaa ya-uuduhu alla ma cusleeyaan xifduhumaa ciraryaalka iyo dhulalyaalka ilaalintooda wa huwa alle alcaliyu waa allaha sarraynta badan alcadiimu weynanka badan ubay ibnu kacab ayaa xadiidkaas wariyey wuxuu kaloo akrin bismi illaahi araxmaani raxiim qul huwa qul waxaa tira nabiow huwa arrinku allaahu alle axadun mid inuu yahay weeye allaahu alle assamadu waa midka baahida loola qastoo loo sheegto lam yalid alla wax ma dhalin walam yuulad alla lama dhalin walam yakun axadun qofna ma ahan kufu-an mid shabaha lahu alle mid ilaahay u dhikan moo shabaha ma ahan axadna ma jiro axad alle shabaha bismi illaahi araxmaani raxiim qul waxaa tira nabiyow acuudu waxaan magangelaa birabbi alfalaq subaxa allaha dilaaciyey min shari maa shay shartiisaan ka magangalaa khalaqa ilaahay abuuray wa min shari gaasiqin habeenka shartiisaan ka magangalaa idaa waqaba markuu mugdi noqdo wa min shari nafaathaati kuwa wax tuftufa oo sixroolayaalkaa shartoodaan ilaahay ka magangalaa fil cuqadi guntimaha iyo xargaha ay xirxidhaan wax ku tuftufa wa min shari xaasidin xaasidka shartiisaan ilaahay ka magangalaa idaa xasada markuu waxasdayo bismi illaahi araxmaan iraxiim qul waxaad tiraa acuudu waxaan magangalaa birabbi nnaasi dadka khaaliqii abuurtay meliki naasi dadka boqorkooda ilaahi naasi dadka midka inay caabudaan ay xaqa tahay oo allah ah min shari alwaswaasi kan wax waswaasiya shartiisaan ka magangalaa alkhannaasi oo gambashada badan alladii kiyan ka magangalaa yuwaswisu wasiya fii suduuri naasi dadka laabahooda oo min aljinnati jinni ah iyo wanaasi dadka halaaa maraatin saddex maru akrinaa waxa weeyaan saddex mar ayuu intaas akrinaa waa goorma waa salaada subax markuu tukado iyo casirkii ka gadaal marka adkaartaas halkaasaan ku joojina wallahu subxaanah wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed